barnaamijka dhallinyarada maanta
wacana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad bisha januari waa afar iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadayda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuudiyaan oo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah silsiladii taxanaha ahayd ee gobaad oo maraysa meel xasaasi ah weliba farriimo adag ayaa la isdhaafsanaya annagaa ku guursanne soo carar gobaadeey badahaa ka soo gudub baakistaan u soo guur dub u soo gucleeyo gurigii hargeysiyo geyigii ku soo noqo hadalladan iskarab maray midba gees kahaaneed waaw si gobaad loo kala dhacsado caashay ayaa asxaabta reer bakistaan waxay leeyihiin ninkii yaxye gabadh ayaa la siiyee niyaddaada ka jar tolow ma runba waan gabagabeeyey ma ogtahay gobaad ay galab aan fogeyn baan facebooka galayoo yaxye gabadh agtigi dhalay baa ficil looga guursho galbis iyo gurbaan tumid get maarid buuna soo qoray gobaaday garmadaleed ha u gelin dad qalatada magafaha ka soo noqo gibil baan diyaarsho gacmo furan ku sugayo sacab ku garaaciya baakistaan mar soo gaar dhinacii heesahana toddobaadkan waxaad maqli doontaan nabdigiyo dareemaha nalhaga nudaha beerkaaga nafsadana intuu ka dilo naafishkoogu diiran
codkaasi nimcaan hilaac iyo qodobo kaleba goordhow ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo ila soo jeediyo jamaal axmed cismaan
iyadoo ay jiraan soo dhoweyn diirimaad oo la sheegay in waddanka sacuudi carabiya iyo kulamadii dhex maray wadamada sacuudi arabiya iyo maraykanka oo ku aadan wadahadalada gacanka ayaa dhinaca kale waxaa sidoo kale arrintaasi ka carooday dalka sacuudi arabiya oo heshiiskii dhex maray maraykanka iyo maraykanka iyo iiraan aan iraahde u warka mid aan iyagu dankooda ka tarjumaynin wasiirka arrimaha dibadda ee dalka sacuudi arabiya cadil al jubeir oo kulan la qaatay xogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa isla qaadaa dhigay arrimo dhowr oo ku saabsan wadaxaajuudyadii dhowaan iiraan iyo maraykanka dhex maray mas-uuliyiinta iiraan ayaa sheegay in shirkadda diyaaradaha ee dalkaasi ay dhammaystireen heshiis ay ku iibsanayaan ilaa boqol iyo afar iyo toban diyaaradood kadib markii madaxweynaha dalka iiraan uu booqasho ku tegey dalka faransiiska
waa tahay waxaanu ku bilaabaynaa barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo aad ku maqashaan silsilada gobaad ismaaciil xuseen farjaro barnaamijkaasi soo diyaariya soona jeediyaya stuudiya la fadhi ismaaciilow silsiladan de markan seeftaa gasha lagala baxay waxay maraysaa marna taagta marna tabartaa iigu taamo ahaa ii turin waxaan islaa horta inaad adigu aada u dhegaystid maanta hay sababtoo ah hadal aad maalin hore igu tidhi wuu soo gaaray miya ayaa jawaabahoodii muqdisho iyo meelo badanba laga soo diray hay maxaa la leeyahay waxaad maalin hore aad u taageeraysa odayaasha lacagta haysta odayaasha lacagta haysta si gaara lacagta ma taageerin ismaaciil haddaad qalad iga fahmin waxaan taageerayay gobaad ninkii geeya ha guursada baan iri waa hadalkood ka oo ninkii tabar u haya waxaan siri jawaabaha lasoo diray si yara ogaat haddii dhallinyarada aanay tabar u hayn oo gobaad shuruudaheeda aanay buuxin karin haddii ninka odaygaa uu buuxiyo maxaa ku jabaan habli iyo iyo iyo dhallinyaradii way soo jawaabeen way soo xanaaqeen miya way soo xanaaqeen waxay idhaahdeen xsalla cale annaga laysuma kaayo dhoweyn karo odayaasha taasna ma qabato boos uma hayno waa tahay toddobaadkana farriimo badan ayaa la isdhaafsanayaa sidaan horeba idinkugu sheegnay waxaana la socodsiinaya ismaaciil xuseen farjaro istuudiya la fadhiya ismaaciil baldaha nooga qaad
waa mar kale iyo silsiladeennii gobaad toddobaadkii hore waxaa sheeko inoo joogtay iyada oo gobaad ay soo hadashay oo tidhi saxarahan dhex joogaa hase ahaatee hal abuurrada reer yurub ay yidhaahdeen malaha gobaad baariis ayaan ku aragnay iyada oo dalxiisa laakiin gobaad ayaa warkeeda la dhowrayaa in ay saxaraha ka soo hadasho ama baariis laakiin inan da'yar oo lagu magacaabo rayaan bashiir xuubey oo ku nool magaalada muqdisho ayaa iyadu ka mid ah hablaha sida adag uga xanaaqay weedho ka soo yeedhay faarax maxamuud oo ku nool dalkan maraykanka oo u hadlayay odayaasha waxayna leedahay raggiinnan isku haysta gobaad horta warkeeda oo sugan yahaya kanka guuxayuu kay gobolada gariig iyo baakistaan tagayigeed isha gacan libaaxiyo gure ceelkan joogiya gaalkacayo agaheed raggan soo gabyaayow marka hore salaan guud marka xiga guniya baargadigeedba xaajada haddaan soo gudbiyo oon gunta hoose aan galo kanka guuxayuu keeyo heykan lagu gardaadshay waa su-aal gu-weynee meelaha gariinkeed ku afgobaadsanaysaa ma adaa iskalo gatay magayigaad dhaxlaysaa gabanku la mida hooy intuu gaday naftiisii dhulkiisa geliye gayigaad ku dhalatee adduunyada ku guud yaale maxaa qalbiga kaaganoo kun shisheeye kuu waday haddii aan gadoomo geesa kale u weecdana baakistaan gayigeedkan kasoo gabyaayo gabar meelaan ciisilayn ku go'doonsan baad hooy gogol baan u fidiyiyo guri baan u dhisayaa aad kusoo gabyaysaa ma hadal garaad iyo wax caqliga galayaa dhanka kalese gabankii xaajada gusheediiyo asal gogasha noo dhigay yaxyaa nuga golleeyee sida nin gabood falay garbaduub laguu xiray oo gabaad daraaddeed gega uu ka duuliyo garoon caasha kaa dhigay ah beer caashaquu galay gocashada u nugulaa laba is afgaratay guurku wada heshiisay wax soo dhex galo oo kala geeya badanaa inantaan gadoodee intay oday gaboobay guri ay la gelileed gubtahanyada daraadda gabahiirta doorbiday garabkaaga baahan ee aad la gaarine kaba aamus aan garan weli gacalahaygow kuugu soo gabayaysa sida aan gurfeeyey cidlo kuguma goysee nin waxgarada noqo oo murugada ka giijoo samurkuyaanu kaa gurine gabadhaa ka gaar inta aan argoonluhu gododaha barriga iyo gabraarka hilibkeed gobol gobol u feenanin magafaha adoonsanin uu godin idhi u dhiibinoo beeraha gur uu dhihin inantaa ka gaaroo hiil iyo u noqo garab adna saaxiib gabaryey ama guusha doontiyo go-aankaaga meelee ama gurigad ku dhalatiyo geyigaa u soo noqo gadaa doonta yeelee ha ilaawin gabankaad qalbigiisa gadato gacanta aad ku qaadatay adna geesigiiyo casargaab kol ay tahay cirku soo godleeyo wixii biyo ku gaatiray gorofeeyey galabtaas haruhuna gal ciiriyiin haaduna korgooshto geeduhu cagaarteen la lisaayo geeloo geerada tan ariga ay guuxudda daaqdo leedhu gibildhacaysaad gobaad kulmi doontaan haddii guulo laga helo ila garo gobaaday waxaan soo gabyaayaa waa hiilla gabarnimo waan gartay aad bay u mahadsan tahay rayaan bashiir xubi oo ku nool magaalada muqdisho toddobaadkan hablaha ayaanba dab yarshidaynay waxaa magaalada hargeysa farriin ka soo dirtay inan hal abuura oo lagu magacaabo leyla cali faarax waxayna leedahay arrimahan gobaadee caanada gunaadkiyo reebaayo godobtee inuu rag isku gowraco gaashaanka warankiyo godmaa la ysu qaatay gayaan isu gumaadeen bal aan yaro gorfaynne geedka gogasha noo dhiga horta meeday gabadhii yaase guri dugsooniyo kuo geyi nabaditaal yaa gaaridii dumar u gabooday meel wacan yase baadi goobo gelin qudha daraaddeed guntiyaa u giigsaday aaway gadhcadaagii geniyada ka dhiibee barakicii gabantaa wiilkay guyaal badan kalgacayl la godasheey guud ahaan faceedana uga gooni noqotee gayaan uga irdhowdow meeday gacaladaadii isawtaa geli cidlaah iyo geriyaad u hooyatee saxarii gubanayiyo ku godoonsan meelbaas gaajadiiyo oonkuna ku gowracay habaas weyn gurmadiyaa u tegay weli haddaan gaa'da maansada gees kale ka eegoon soo gudbiyo wixii jira anigoon cid gaasirin runta lagama guuree gama ii wax iga raray oo aan la gamashiiyey ayuunbaa i soo galay annagaa ku guursanne soo carar gobaadey badahaa ka soo gudub baakistaan u soo guur dub u soo gucleeyo gurigii hargeysiyo geyigii ku soo noqo hadalladan iskarab maray midba gees kahaaneed cajabay bal gooxow googaadayaa furay oo cigal la garab dhigay yaa geesigii dhalay intuu kabaha soo guray masjidyada la galayuu ka yaboohshay goor hore gaarba uma taqaanide gacan haadis waa maxay inta dibadgelowdiyo qurbajooga gebigood ayaan leeyay guurtaay geniyada la laabto goolaabtan joojiya goobaad nimaan dhulkeediyo gurigay ku ababtiyo gooniyaha hargeysiyo galjaniyo cabbaayiyo qurac dheer gunteediyo guudkii daloodhiyo geed goble ku hoynayn geel dhalay u maalayn ilaa gees ilaa gees dalxiisyada u geynayn geyigeenna oo idil gaalaabaxaynoon gammaan faras u daaqayn geedaha hadhkoodana gogol wacan u fidinayn waan aqangadeedoo guri lama wadaagtee midhaa gunudin adeer wacdaraa ka dhacay goobta aad bay u mahadsan tahay leyle cali faarax oo ku sugan magaalada hargeysa waxaa mar saddexaad silsiladan gobaad ku soo noqday hal abuurka cabdirabbi bashiir guuled oo ku nool dalka bakistan isaga oo furfuraya qaar ka mid ah hal xidhaalayaashii hore la isugu weydiiyey barnaamijkan sidoo kalena rag badan jawaabo u diraya jiiftadan la wada galay gooyaha adduunyada nin kastaaba geeskii galka seebta kala baxay goofaadhigeedii gaawaha ka buuxsaday waxaa galay markaygee ansaar gadoodkiiyo gableyda iyo shiribkiisa iliica ku gaafiye io golaya helada halxiraalo guuna nin kastaaba gaarkii caynkii ku geegshay kol haddiiba geenyada gobaad guud hallaalay guusheeda lagu xiray maraqaan ka goyno guntinta ana furi sadkani cagooreega calow laguu sheeg guya dayr ma tabisee liluumaha biyaha gaara oo gelay majooga kaneecada gudaysaa guudkeed ka duushee goorteeda elefan galku quusinayo garab iigu joogaad gundahay ku laashee guntinta anaa furay waa caashaq ruuxii kaa gale ku gaasiray godwal waa la kugu riday keligaana gocoshada uurkaaga gubayo geed dheer ku saaree maandhow midaa garo gadad kale waxaan odhan anigoon gafmaansada gacalow kumaagayn ifiyo garbaa naqay gocoshada warkaa helay inaad geelka cayr tahay geesley ka maran tahay gurin aad ka dhiibtiyo gini jeebka buurnayn waxaa maragta ii galay godobtaa tilmaantay ee gobaad ay ka carartay lagu sheegay gabiley haddaad gabadha guuriyo gurmad ugu imaan karin cololyow ha gelinina gacalow ka dheerow gesa kale jaleecaya ninkii geyfanaayee gaalkacyo maansada gaar iiga maago goofaasta yiriyow gobaad waalidkeed baa u gowracay baraaroo duca soo gelbinaye miyaad galabta iilkii u qadaa godkeedoo magafaha waxqalatiy geeri aad ku leedahay gablan tala adduunyooy midna gacal sokeeyiyi tala aad gorfaysiyi garabka ma raatiyeen gobaad ii dagaaliyo gunacaydha lagu helo waa guri canaasiirtaana waan ka gaabsaday waxaan gacala kugu odhan dhux gabyadii hore wakhtigaa gudbaayee guddoon iyo tix madaleed hawraadh godkeedii gundhigeeda maansada haykalgabay ku dhaadaye war gobaad miyay timid tareemaha ku gooshtaa dhul gariin ku yaaliyo yurubtaa gunteedii soo gaartay u k erayadu guraacana hadalladu galuubna ma wiilkaa garaadkii maskaxdiisu guurto gees maraya weeraha sawtii gobaad tiri garcadaaga odaygiyo gunnacay nin qaataa cabdo waa iga garanuug ogayaankii kuma jiro calmashada gobaad baa nin kastaaba geeskii gamaankii u fuuleeye ma jiraa nin guuriyo gaaraa bidhoodkii gudcol weli ku raasho gini uu ka dhiibiyo gaari ay ku socotay guri lagu nagaadiy inuu geesigii dhaligeed usoo fadhiisto guur soo bandhigi kara gartay oo jawaabtay gebigiinu waa maya gobaadna way ogsoon tahay waa gunaanadkayga kol haddaad gobaaday geelma kugu dhalay iyo arrin golaha soo dhiga gacalay mar igu tiri inaad yaaro intaad yaare iga gelin aan ku gadbixin oo gundahaaga dhigaya gudkaagamay furi toban goor ka badan baa inta gabardaadaadaa gabaatiga la dhiibiyi sooryo geedka taaloo guurtida mudnaanta leh galabta ku maydhaan baan goosha dhigaya geesigii ku dhalay baan guryooga dhisayaa boorama gunteediiyo goortii halkuu rabo hadduu geel wax kuleeyahay sayridaan ka godiyo geedkan kusoo xiri taariikhda waad geli waadna garan ninkan ah waan gabagabeeyey ma ogtahay gobaadey galabaan fogeyn baan facebooka galay oo yaxya gabarh abtigi dhalay baa ficil loogu guursho galbis iyo gurbaan tumid got maarid buuna soo qoray gobaadey gar madareed ha u gelin dadqalatada magafaha ka soo noqo gebil baan diyaarsho gacmo furan ku sugayo kuu sacab garaaciye baakistaan mar soo gaar
weli waxaa soo socda maansooyinka aadka loogu dhaliilayo maanse uu hore u tiriyey faarax maxamuud oo odayaasha u hielinaysay hal abuurka da'da yar mukhtaar jaamac maxamed oo ku magac dheer libaax saalax oo magaalada hargeysa ku nool ayaa isaguna ka mid ahaa dadka sida fiinta uga qayliyay arrintaasi isaga oo leh dhallinyaradu odayaasha waxba uma oga sidoo kalena wuxuu jawaabo u dirayaa qaar ka mid ah hal abuurrada silsiladan gobaad ka qayb galay maansada gobaad iyo heellada gurmaysee faallada kalgacallada gudbinaysa waayaha ragna uu gariig iyo gantabaag dusheedu iyo dal maraykan geeyeen inkastaan gadaalimi hadda golaha soo galay gaagaabsan maayo gabi maayo doorkan ku lahaa guddoonkee mugga gacantogaaliyo halalaan ka geystee sheekada gunteeda iyo gunaadkeeda hoose iyo gogoosyadeedii markii aan garwaaqsaday yaxyo waa gartiisoo ragi waa garaabaa ama waa gar qaataa geesta koonfureed iyo galgaduud dhankeed iyo godollada barwaaqada gurceel nin joogow gacalow ibraahim gacantaada midug iyo garabkaaga ii dhiib xaajada garkeedii halkii ay ku gobo tidhi adigaa guddoontee geeskeenna bari iyo gobollada dadkeenni iyo geygeenna idilkii haddaad tidhi gayaankii gabdhihii ku noolaa nimankii galbeed iyo dhul shisheeye gaadhay raadkooda gurayaan galab iyo habeenkii ay daba gocoleeyaan aleelehe godkaagaas gartamada la niqi jiray waa halkuu garowshiyo kuma go-o ka odhan jiray wargobaad ha jooga gooraan fogeyn baa anigaba gufaaciyo dabeyl aan go-aniyo qabarigu gandoodsaday gudaheed hargeysaan waagii guduutaba kaafureegayaayo waxaan ahaynu gubanoo gabadhuu jeclaa iyo genyadu faceedii kala baxay gayaankii garabkiisi waayo qurbajoog ka gaatee hay kalow galiiliyayo gocoshada xanuun kale raggu waa gartoodii haddii aanad goobayn naga daagalgalashada garaadka haddii uu ku gow yidhi cidla lagama guuxee gabal dhiciya waa beri geel iyo gamaan faras guunyaa la doonaa ugoobay gugaagiyo garmadoobayaashiiyo odagayada ganka ahi waa kuwa nagaasiray haddaan guunyo weyn iyo gabaatiga xigaalka iyo soo guro waxaan helo miyaan geedigiis iyo baasaboorka gaarkeed caqligood ku gunudeen helayaa wixii gala maansada sagaabtiyo godka ay u dhimatay iyo aan galowda taabtoo soo gebagabeeyo xalka aan u guurayay golayaasha qaranka iyo baarlamaanka guunka iyo garwadeennadiiow intaan geesiyaaliyo hildoorkeeni gamashiin gabayo waxdhaxantiyo gaydhadu waxyeelayn oo ay godkiisiyo gaasasii horreeyiyo cilmi ay la guurayn ama goonyihiisii shicibkii gadood iyo gulufyada aloosmiya banaanbaxa la gaadhsiin waa inaad gilgilataan oo aad gorfaysaan xero lagu gufeeyiyo wixii lagu garniqilaa goobta wacdaraa ka dhacay aad buu u mahadsan yahay mukhtaar jaamac maxamed oo ku magac dheer libaax saalax oo ku nool magaalada hargeysa haddii aad jeceshahay inaad ka qayb qaadato fadlan fariimahaaga noogu soo hagaaji ciwaanka la'anta afka soomaaliga ee somali at v o a news dot com haddii ay ku dhaafeen barnaamijyadii hore ee silsiladda gobaad waxaad ka heli kartaa bogga la'anta afka soomaaliga ee v o a somali dot com adiga oo qaybta barnaamijyada ka dooranaya barnaamijka hibada iyo hal abuurka dhegaystayaal intaas waxaa inagaga eg barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka tan iyo intaynu barnaamijka xiga ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
meeshan fariimo fara badanaa la isdhaafsanayaa ismaaciilow laakiin weli waxaan filayaa oon sugayaa oon gambar gaaban weliba ugu fadhiyaa in sheekadani mar uun isoo gaarto haye haye oon anna jaanta inta la helo aan mar uun lacagta la soo gala anigana waxaan filayaa inay ballantaadu ahayd inantaasi markay badda ka gudubto haa oo yurub gaadho oy meel uun gaarto oo yurub gaadho inaad markaa adigu aad halkaa ma garanaysa Aan aad tala ka wehel- siiyo.
wehel ka noqon doontaan aan halkaa tala ka siiyo waa tahay waan sugaynaa wayna soo gaari doontaa barnaamijka hibada iyo hal abuurka dhegeystayaal intii ay sheegaan iyo inta jecelina mar kale dhegeysataba waxay mar kale ka daalacan karaan websitekeena v o a somali dot com gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta sidoo kalena barnaamijka caweyska washington ayaad ku maqli kartaan silsiladda gobaad caashay waxaan filayaa dhinacii suugaanta ayaynu soo gaadhnay waa tahay dhinaca suugaanta mar haddii dee dhallinyaradii rag iyo dumar oday iyo wiil yar intabaad isku keentay ismaaciilow oo dee intaada laleeyahay laisku abtirinayo oo nin walba waxaad haysa soo daa laleeyahay oo Haye.
gobaadna la wada fiirsanayo haye bal heestana noo raacay toddobaadkan toddobaadkan waxaan hees cusub oo u qaado fanaanka da'da yar kuma talow nimcaan hilaac deedna heesta waxaa la yidhahdaa idaa noori kulante waaw idaa idaa
yaa faraqa ku dhigan talo
waxaan filayaa midhaha heesta malaha waa ayaa nin- wax badan laga dhex eegi malaha waa nin carooday saan u gartay abwaanka aan filayaa in kolba aad sheekada in loogala sheekay waataa bala dhegeysanayay kaadi
kolka nacabu ku kaa soo dhex galo nadar jacaylkii leh annabaduna cirkaas ka tagtay noqota reer waalan naana isku raacdiyo ka filo dhabarku soo gaadha Ah, naana isku raacdiyo ka filo dhabarku soo gaadha Ah, ah, ah. kolka nacabku kaa soo dhex galo nadar jacaylkii leh annabaduna cirkaas ka tagtay noqota reer waalan naana isku raacdiyo ka filo dhabarku ku soo gaadha nacna isku raacdiyo kafiro dhabar ku soo gaadha kursi uu nashuush soo dhexgalo naaqus wuxuu saare nabdigiyo dareemaha nalhaga nudaha beerkaaga nafsadnana intuu ka dilo naafishkoogu diiran kursi uu nashuush soo dhexgalo naaqus wuxuu saare nabdigiyo dareemaha nalhaga nudaha beerkaaga nafsadana intuu ka dilo naafishkugu diiran maantana nafqaybsigaanu nagidaa ku raacsha maantana nafqaybsigaanu nagidaa ku raacsha waxaan nolosha loo wada ordaa gurinagiyo taage nasiimana ma yeeshaba ishqaniyad samaan hayne naxlili iku daayeda nooli kulantee maantana nafqaybsigaano nagidaa ku raacsha maantana nafqaybsigaano nagidaa ku raacsha waxa nolosha loo wada orda gurinagiyo taage nasiimana ma yeeshaba ishqaniyo samaan hayne naxlili iku daaye ida ida nooli kurantee
waa tahay nimcan hilaac iddaa buu yidhi iddaa waa tahay intaasi balaanu ku dhaafno xubintii cayaaraha markanna iyo jamaal axmed cismaan kusoo dhowaada
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha horyaalka dalka ingiriiska kulan xiiso badan ayaa la ciyaari doonaa maanta arsenal iyo chelsea ayaa wada ballansan kulankaasoo si weyn loo wada sugayaan guud ahaanba barnaamijka ku qaadaadhigaynaa maanta waxaana igala qayb qaadanaya maxamed qadar ibraahim oo ah wariye sbootska ka faalooda oo magaalada muqdisho jooga khadka telefoonka ayaan kula xiriiray bal inaan kala sheekaysto kulankaasi arsenal iyo chelsea waxaana weydiiyey waxaa labada kooxood laga filan karayo maanta kulankan wuxuu ku soo aaday xilli chelsea dadku dhan ay arkayaan oo ay ka murugoonayaan sida ay tahay iyo arsenal loo filayo in laba iyo toban sano kadib ay soo gabagabayso horyaalkan oo aanu aanu qaadin marka markaad isku fiiriso chelseadan hadda afar iyo tobanka joogta ilaahayba ku kaleefay ha kasoo bixin booskaas oo maalin dadku markay isweydiiyaan war chelsea waa halka afar iyo toban afar iyo toban afar iyo tobanku kama soo baxaanba marka chelseadan aadka u hooseysa haddoo kaalinta afar iyo tobanaad kuta markay la ciyaareyso arsenal waxa waa kulanku waa ka duwanya kulamadii hore oo sidaas Wenger uu sheegay Chelsea markay kooxo weyn la ciyaareyso aad bay u xoog badan tahay Eh, laakiin markaad fiirso em, chelsea oo tababaraha ay iska bedeshay tababare guusi hindig hadda wuxuu raadinaya guushiisii ugu horreysay oo koox weyn uu ka gaaro kulankii manchester united wuxuu ahaa kulan eh, lagu qiimeynayay sidoo kale laakiin kuma ayan guuleysan inay guuldaro dul dhigaan naadiga manchester united had kulankan guusi hindig iyo kooxdiisii eh, maxaad leedahay fursadda ay haystaan Gusidin kooxdiisu fursad aad u fiican oo ay Arsenal ka heli karto waa yar tahay maxaa yeelay Arsenal Alexis Sanchez oo kala soo laabanaya Mas'uud Ozil oo isagu qudhiisu dhaawacnaa kulamadii u dambeeyay soo laabanaya weliba Mohamed Elneny oo ah saxiixa cusub ee heer Manchester hadda yima keenayna Arsenal oo ciyaari karaya marka arsenal waa koox completely dhameystiran marka chelseagana sidiiyo wax iskama bedelin i u dambeysay u ciyaaraysa aada u fiican chelsea oo gudan isma fiican ay ku ciyaareen waxaad arkaysaa diego costa goolasha uu dhalinayay markii uu moriyo kooxdan joogay ay aada u yaraed xilli ciyaareedkan laakiin markuu hadda yimaaday tababaraha cusub ay isla qabsadeen uu goolal badan dhalinayay marka chelsea eh, waxaan anigu qabaa in kulankan ay sii wadi karayso rikoorka ay arsenal ka haysto marka la fiiriyo xitaa arsenal inaan gool ka dhalin karin oo hadda arsenal wax gool kaman dhalin eh, chelsea sideed saacadood iyo laba daqiiqo premier leaga ay la ciyaarayso kooxda kubadda cagtu chelsea chelsea laf ahaanteeda soo lama dhihi karayo waxay ka ordaysaa inay qeybahan hoose ay ku dhamaysato waxay doonaysaa qeybaha sare haddii arsenal ay u ordayso inay horyaal qaado waa runta chelsea aaday u hooseysaa oo kooxuhu ka hooseeya eh, wax dhibcoosa u badan kama kama kama kama hooseyso oo kama saraysa iyadu chelsea xitaa qudhooda waa ku khasban yihiin maadaama booska afar iyo tobanaad ay joogaan hadii kow dhibcood bay haystaa kaalin sagaal bay ku jirtaa marka chelsea shan labaatan dhibcood ay haystaa meel kale ma jiro marka chelsea waa ku qasab inay iyanu badiso marka meesha aynu dul istaagno chelsea waa eh, sidaad sheegtay shan iyo labaatan bee leedahay zoonka looga gudbo en en heerka labaad ee kooxaha ingiriiska afar dhibco un bay u jirtaa oo newcastle united oo kale koo iyo labaatan bay leedahay zoonkeenna ku jirtaa sunderland eh, sideed iyo toban bay leedahay aston villana labaiyo toban bay leedahay saddexdaasa ugu hooseeyo chelsea waxay leedahay afar iyo labaatan marka newcastle iyo chelsea waxaa waxaa u dhexeeya hal bareejo iyo hal badis ah oo keliya markaad fiiriso marka eh, taas chelsea laftigeeda en en aysan ahayn mid walaac gelinaysa ilaahay haddii u gurmanayo waa gooni chelsea taariikhdu waxay tilmaamaysaa koox sida chelsea oo kale ku bilaabatay ee horyaalka kulamadii aan ogeyn laga badinayo chelsea taariikhdu premier league waxay tilmaamaysaa koox sida chelsea oo kale looga badinayo inaanu dhicin eh, inay afarta kooxood ugu saraystaan ku rumaystaan ma dhici jirin imaa kooxaha waxay noqon jireen inay hoorka hoose u laabtaan haddii ay dadaashana waxay gaari jireen boosaska lixaad toddobaad iyo sideedaad kulanka anigu waxaan dhihi karaa waa kulan aad iyo aada u xiiso badan waa tahay chelsea oo heerka hoose ka ordaysa iyo arsenal oo booska hore u ordaysa waa kulan aada u xiiso badan oo muhiim ah waa maxmed qadar aad baad u mahadsan tahay waan arki doonaa natiijada dhegeystayaal xubintii cayaarahana waa naga intaa
jamaal axmed cusmaan iyo xubintii ciyaaraha haddaynu intaas kaga nimaadno caashay guntii gabagabadii idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaynu ku siisiqaynahay markii hore heesaanay noo soo qabtay markana balbarbarkaaga mar haddii dooqayga la igu daayo mar haddaad aragtaan oo dhallinyaro ka daba wareegayo waan waxaad moodaa inaan mararka qaar isleeyahay dhallinyarada ha kala lumina laakiin marka tayada la igu daayo haye bal galabta taadii ay indhadeeraley baan soo qabanaya iyo codka indhadeeraley fanaanka xuseen yuusuf tarabi codkiisa ayaan dabcan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhallinyarada maanta ee maanta oo axada tan iyo intaynu idaacadda xigta ku kulmayno waa caashe cuud iyo ismaaciil xuseen farjar iyo bahda v o idin leh sidaas iyo kulanti dambe oo xiisa leh isuuka intaad luqunta dadabta ballaygu didaya oo layga daraya indhadeeraale daymada xisuudka markaad luqunta dadabta ballaygu didaya oo layga daraya dumar ugu filroonay dayaxsan iyo tobanay dahab lagumetaanay dadate toddobato ugan loogu daray indhadeeraale dumar ugu filroonay dayaxsan iyo tobanay dahab lagumetaanay dadate toddobato ugan loogu daray indhadeeraale
This program has come to you from the Voice of America, Washington.